waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre cila nuur
oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington ee laanta af soomaaliga ee v o a qodobadaan idinku hayo barnaamijka caweyska caawa waxaa ka mid a
jidhkiyo codkaygiiyo maqalkiyo codkayga dirsiga laxadkiyo araggan ku ciidnaa
iyo soor iyo sareen iyo haddii salayba aad weydo biisa inaad ku soontaa iyada soo sax noqon mayso suusac iyo karuur iyo haddii suwagba aad weydo jiis oonta kaa saacidaa soo sad noqon mayso suxuur iyo salaada ukac iyo salow haddaad weydo saacad milayga lagu buuxsadaa soo sax noqon mayso iyo weliba qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilownay dhegaystayaal kollay intiina qurbaha joogta gaar ahaan dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba leh ee inta badan guryaha keligoo degan amaba aan xaas lahayn way fahmayaane bishii ramadaan waa ti maalmo dhoweyduun inoo dhammaatay ilaahay khayrkeeda hayna siiyo intii haddaba lagu jiray bisha ramadaan dhallinyaro badan baa ka cabanayay inay habeenkii biisa ku suxuurtaan afurkiina macdonaldka ay ka afuraan dhallinyaradaasi markii ay dalka joogeen dee waad garanaysiinoo suxuur iyo afur wanaagsan ayaa la cuni jiray haddaba maxamed maxamed haykal oo ah wiil dhallinyaro hal abuura oo ku sugan dalka britain balse isagu reeryaxaa samaystay oo ka gudbay caqabadaha saaxiibadii ay weli ku jiraan ayaa maanse kooban oo jacbiro wuxuu ka sameeyey arrinkaasi aynu ka soo hadalnay balan soo dhaweeyo maxamed haykal aad baad mahadsantahay walaal saare cidli nuur aad baan ku salaamayaa waan dhowahay adiga iyo asxaabta v o a iyo dhegeystayaashaba dhammaantiin waan salaamaya waadna mahadsantahay maxamedow xalku muxuu noqday marka sidee wax la yeelaya haddii la waayo wixii lagu soxoorin jiray dhaqankii hiddaha u lahayn horta sahra waa saad sheegtay oo dee hadda wax layidhi waa tii la odhan jiray sidii loo jabaa loo dhatiya marka markii wixii laisla heli waayo wixii la heli jiray waa in wixii laga maarmi waayo la sameeyo dee qurbaha waad iska aragto ama waktigiibaa siya ama ramadaanka oo kale waad aragtay wadamada inaynu joogno siiba galbeedka waktiga waa dheeryahay saacdu waa kala duwan yihiin xilli dee ummadahii kaleba ay seexdeen ba maarata ama afurkii ama suxuurtii ama ogtahay marka dee meesha wixii laga helaad marka adna waa iska baarbaarinaysaa iyo biise iyo jiis iyo waxbaad de marka halkii subagii iyo coontii xoolaha iyo waxba dee laga la baarbaaraya lalaga maarmi maaye marka jabirkaa tilmaantay saare waxay ahayd niman aanu saaxiibanahay oo nin hadda halkaa maraykanka jooga gobolka texas oo laydhaha kaise saleebaan oo kaise xebo laydhaha iyo nin kaleo cabdicasiis mahdi guud cabdullahisna hargeysa jooga oon asxaabna aybaan si u yara xifaaleen iyo labada nin waxaan idhahdaa war niman yar maxaa guursan weydeen ma laha dabadeedna kaysa markaa aan si usi yara lugmeerinayo waxaan sii maray cabdicasiis
cabdicasiis kalagaa maray laakiin kaysaad u socotay kaysaa loo socday haa marka waxay waxay odhanaysay soor iyo sareen iyo haddii salayba aad weydo biisa inaad ku soontaa iyada soo sax noqon mayso oo dee haddaad markaa weydo raashinkii caynka ahaa inaynu naqaanay dee biisaad ka cunaysaa mogtahay haye suusac iyo karuur iyo haddii suwagba aad weydo midnaba jiis oonta kaa haa haddanta midna weydo jiis oonta kaa saacidaa soo sad noqon mayso oontii baad baahan tahay mogtahay aad iyo aad suxuur iyo salaada u kaciyo salow haddaad weydo saacad milayga lagu buuxsadaa soo sax noqon mayso oo dee dhulkeenao kale eedaan bayn maqli jira oo salaada amba afurka ha noqoto ama marka halka waxaa ku khasbanaysa saacad waqtiga ku bixiso saacadaas ku kiciso ama alaa miyaxsadaas sariir iyo furaashii haddii aad salliba weydo darin aad iskaga seexataa soo sid noqon mayso dan baa tidhi ha marka marka halkan ay kasii bilaamayso ninkaas maaragtay ku socotay maarata weerarka yidhi oo waxay tihi singalnimadu waa shay dhib badan sevenka awowe marka awg waa cabdicasiis aw cabdicasiis baa la yidhahdaa singalnimadu waa shay dhib badan sevenka awgowe marwe saxan haddaad weyda iyo suuban kula dheesha sida kayse inaad soo sorkogayso la fili maayo war haddaad dee reeryeelan weydo oo singalnimada iyo kalenimada ka bixi weydo dee sidaa kaysa noqon doontaa la soca ahayd waad iska caatoobaysaa
soo sorkogi doontaa
malaha dadkayna dhegeysanaya qaar badan sorkogaa garanba maayaan
waa un dee weyn unde qof markuu weynooyo maaragto caatoobo ninka kaysa wuxuu yidhi mar hor maan caatooyine maaragtay aad maan caatooyine dee maarata halkaa waad ereyga inaad iga duudahayd bu dee maraykanka imka caatada waaba la iskugu hambaleeyay haddaad aada u dhuubatid waaba lagu cawriyayaaba waxa yidhahda nin majaajalaystaayo ingiriiska nala degan oo kasoo jeeda waddanka maali baa wuxuu yidhi qof hadduu anagu qaaradaanu ka mid qofka hadduu naaxo waxaan u naqaanay u qof ladan waxaan odhan jiray xageed waxaanaad maarata nimcada ka keentay aad iyo aad halkana dee waa qof walxumaa loo arkaa mo aad qofka buurani waa qof caydha waa qof aan cunto fiican cunin waa qof aan caafimaadki waxaasaa lagu lagu dacaayadaynaya lagu dacaayadeynaya ha marka midka ku ah aad iyo aad qofkii dhuubnaana waxaa la odhanayaa baryahan aad de waaba diga arkay de waaba laisugu hambalyeynaya baryahan waxa lagu leeyahay faano oo waaba dee waaba waxyaala dee gool iyo waxaan kula yool la hiigsadaba dadka baara weyna sanadka halka intaa soo miisaan iska ridaa ha midnana miisaan bana saaro marka marka ninkaa xarragoonayo ee dhuuban baad adigna kulaada u soo sorkogay haye ninkaasan war ninkaas saasa ayaad noqon doontaa cabdicasiis oo adiguna meesha ka kici weyda marka nimankaas iyaga laftoodana iyaga u qaadan baa lahaa uu war nidma weeraraya waa waa yara shaabuug oo warde ka caawatay yidhi faraskosh wax loogu dhuftaa bal orodka ha kordhiyey aad iyo aad oo nimanka ka guursada baa lahaa waa sax aad baad umahadsan tahay maxamed aad baad umahadsan waa
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka cawayska washington waxaa magaalada hargeysa maanta ku geeriyooday allaha u naxariistay abwaankii weynaa ee soomaaliyeed saxardiid maxamuud cilmi oo saxardiid jebiya ku magac dheeraa waxaa haddaba khadka telefoonka ee dalka jermani ku jira mustafe maxamed weris mustafe kiko oo si kooban inoogu dul maraya taariikhda saxardiid jebiye iyo qaar ka mida suugaantiisii mustafe kusoo dhowo barnaamijka cawayska washington waa kusoo dhowahay sahla marka hore ummadda soomaaliyeed iyo ummadda dhammaanba waan ka tacsiyadaynayaa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun wuxuu ahaa shaksi aad iyo aada u cajiiba oo heesihii gobonnimada iyo heesihii soomaalidu inta badan ay jeclayd sameeyey mar baan waxaan rabay inaan ka sameeyo barnaamij weyn kii aan ka sameeyey axmed salamaan madiiri sidaas oo kale waa ii suuroobi weynay maantaan geeridiisa maqlay ilaahay waxaan uga rajaynaya inuu naxariistii janno siiyo ilaahay ummaddii uu ka tegayay ehelkiisina uu samir iyo iimaan ka siiyo anigii iyo iyo jebiye ismaanu soo gaadhin wakti aad iyo aada u fog baan u dhexeeyey laakiin taariikhdiisa oo dhan baan hayaa oon taarikh wanaagsan baan ka hayaa taariikhdiisa halku ku dhashay xilligu dhashay iyo xilligu fanka soo galay ma xasuusataa waxaan waxaan jeclahay inuu marii sheegay inuu sideed iyo soddonkii ku dhashay hargeysa duleedkeeda sideed iyo afartankiina uu bilaabay suugaanta isagoo yar buu suugaanta bilaabay oo uu magarasa suugaantii gubaysi la dirarka kuwaasuu bilaabay marka wuxuu ahaa nin aad iyo aada u sheeke macaan hadiyo goorale marka radio hargeysa isagu marmar dhiiban jiray oo wuxuu u shaqayn jiray wasaarad kale laakiin qof aanad ka xiisa goynayn oo karaamo leh oo sharaf leh oo aan dhowrsan oo xagga diinta iyo cibaadadana ku fiican buu ahaa waan gartay allaha u naxariistaanu leenahay saxardiid jabiye marka bal inoo soo qabo mid ka mid a heesihiisii caanka ahaa ee ay fanaaniintu qaadaan midaynu wada dhegaysano caawa mubaxlimood oy magool qaado allaha u naxariistee ayaa ka mid ah inqad baa ka mid oy magool qaado ismaangacalow iyo magool kuwa ay qaadaa jira heestaa maxamed axmed ee magawda cadnadii baa ka mid a intaasaan heesaan xasuusta kuwaasaa ka mid a laakiin heesaha magool iyo ismaangacalow inta badan isaga iskale
waan gartay intaasi haddaynu heestaa kaga nimaadno mustafa oo iminka adigu dhinacii fanka iyo suugaanta miyaad ka dhex baxday hayo da iminka markuu waxay maaragtay waxaa la yidhi nin wuxuu yidhi ninkii la odhan jiray allah ha u naxariiste ee maxamuud tukaale cismaan raglasiid ciyaarta wafaaco kaga hadhaa jira iminka fa ayaan joogna markaa waan gartay markaa adigu iminka facaad marayse aad kaga hadhay fanka maxaynu ku sheegi karnaa waxaa la yidhi sahra iyo raggu sideetan tobnaad buu soo maraayo tobaweel la raadkaadiyaa labaatanna waxaa la yidhi dawninka uu xarago badan yahay soddonna sabarkaa loo buuxiyaa afartanna wixii uu lumiyey buu ku gartaayoo wuxuu ninkaasi dawa xilligaan dunidaba lagu soo desin jiray kontonna erey godobeed baa laga ilaaliyaa konton jirnaba uu kibir badan yaha la yidhi lixdan jirna erey godobeed baa laga ilaaliyaa toddobaatan jirna waxaa la yidhi geedkaa la geeyaa goor habeeni baa laga ilaaliyaa sideetan jirna waa discovery bal arrintaa ka waran dawaxalkaa ka waran bal xaaladaa ka waran iminka annaga waxa iskuulkaa soo ururtay inaan wax badan oo iminka un ka fakirno oo xagga diinta iyo wanaagga iyo magaranaysaa wax badan oo aan intii hore naga dayacmay baan iminka magaranaysaa ka shaqeeyaa runtii ama wanaagga ummadda ha ahaato dhinac kastaba ama dee cibaadadeydi on kordhisniyo diinta kordhista ha ahaato xaalkaygi maxaa kasumayasaaraysaasiskuweyne marka mustafow ma waxaad ku jirtaa konton jirka mise waxaad ku jirtaa lixdan jirka ereyga godobta laga ilaalinayo mise toddobaatanka geedka la fadhiisinayo
wallahi horta waan kuu galay dabinka waan kuu galay halkaa kontonkaasaad ku daynaysaa kawgee ay ay
meel laha uga dhaqaajin marka waxaa la yidhi kontajiruu kibir badan yahayo ama inankiisa ama inankiisa caruurle ama inankiisa caruurle markaa adigu halkaasa ku jiraa ilahay kibirka naga ilaaliyo laakiin halkaasa imi halkaasaa iminka fadhiya waan ogola halkaasaa dabeedna igu ogaanaysa aad iyo aad baad umahadsan tahay mustafe habeen wanaagsan habeen wanaagsan
mar kale ayaanu dhegaystayaal idin leenahay cawaysin wanaagsan meel kasta oo aad dunida ka joogtaan sida intiina badan ee weliba fanka iyo suugaanta xiisaysa aad la socotaan kooxda xidigaha geeska oo looga bartay inay munaasabadda ciidda iyo sanadka cusub ay soo saari jireen heeso iyo maansooyin cusub ayaan ilaa hadda laga haynin barnaamijkii ciidda ee sanadkan waxaa jira caqabad ka hortaagan inay barnaamijkii ciidda qabtaan mise arrimo kalea jira waxaa khadka telefoonka ee magaalada hargeysa kula xidhiidhay xasan dhuxul laab saalax oo su-aalahaasi inooga jawaabaya abwaan xasan kusoo dhawo barnaamijka cawiiska washington sahra adiga iyo dhegeystayaasha iyo bahda v o ee ka howlgasha dhammaantiin waan salaamaya xasan bal waxaad ka warantaa kooxda xidigaha geeska oo sanadihii lasoo dhaafay labadii kun iyo koob iyo tobankii wixii ka dambeeyay ilaa labadii kun iyo sideed iyo tobankii heesahooda iyo fankooduba oo xidigaha marayay sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaa la moodaa in wax soo saarkiinu aada uga gaaban yahay intii sanadihii hore maxay tahay caqabada idin hor taagan horta saaray waa mahadsan tahay waxaa laga yaabaa in xidiguhu intii ay jireen barnaamijyada ciidaha oo kale ay soo saari jireen sanadaha cusub oo kale ay soo saari jireen barnaamij wada jira laakiin sanadkan aada moodo in waxoogaa dib u dhacay ma oran karo wax soo saarka xidigaha yaraaday laakiin waxaan odhan karaa uun waayo aragnimada iyo khibradda iyo wax badan baad baranaysaa marka halkii ciidahan kaga beegana inan ka yar dambeysiina dadka hahe gacantaaban imanka ku hayno caawaba inuu hawada soo galaa laga yaabaa dadaalkoodii iyo suugaantoodii marna hoos may dhicin xoogaa maamulka xidigaha jooga iminka anigu waxaan isleeyahay odabaad noqoto odeer cuslaato nolosha in qaybo kale inad gelisaa malaha muhiima hayo marka kooxdii waan ka mid ahay laakiin waxaa tahay guurtida guddiga xidigaha geeska ee maamulkii waad ka wareegtay iminka sidaasaan filaya ha marka iminka xasan oo mustanbeedkaad noqotay desaanahay waayo aragnimada iyo khibradii intii wixii aan ka bartay baa keenaya iminka wixii toosinaya iyo talaa inaan kala shaqeeyo hayo anigu waxaa laga yaabaa in aan waktigeygu ugu badnaa dhinacyada kale nolosha geliyey waxaa laga yaabaa in hankaygu jira uu ka duwan yahay kan suugaanto keliyaata oo kani hobigeyga weeyaan laakiin waxaan jecelahay in nolosha aanguulo kale iyo tallaabooyin kale oo hor le sameeyo waxay ku xidhan tahay in la isdhiso waxay ku xidhan tahay in aqoon la kororsado waxay ku xidhan tahay in maxaa yeelay khibrad la sameeyo marka waktigii badnaanka gelin jiray ma geliyo saaxiibada iminka waan la joogaa waan la taliyaa kamid baanahay heesaan ugu dambeeyey badan ka ogaada anaa sameeyey sidii loo xiiseyn jirin ba uma iminkana loo xiiseeyaa sare haddii aan soo qabto barnaamijkan xidigaha geesku soo saarayaan heesahan kuleeyahay mid kamid a waxaan qabaa wixii aan hees sameynayey ee caanbaxay eed adiga laftigaagu maqashay ee dadku maqleen inay heestan ay ka qiimo weyn tahay kana qiimo badan tahay xaggayga waayo hooyadii qofka ugu qaalisan noloshayda ah baan horta u sameeyey qof kasta oo soomaaliyana hooyadii buu niyeysanaya waxaa qaadaya fanaanka codka macaan mursal muuse cumar oo kamid a xidigaha geeska oo orodkiia oo fankiisa iyo fankayguna maxaa yeelay ay mataana yihiin ereyada haddaan wax kasoo qaato waxay leedahay heestu camuudayga beeraay jiirkiiyo cadkaygiiyo maqalkiiyo codkaygaay ciirsiga laxaadkiiyo araggaan ku ciidmaay garashada cabiran iyo aqligayga keliyaay carfi lagu baraariyo cawadayda noloshaay caynaanka guushiyo cisigayga sharaftaay hanka ceebta diidiya damiirkayga culanay weligaaha mudan ciib weligaaha mudan cudur weligaaha mudan ceeb weligaaha mudan cayn hooyay calooshaiyo carabkaiyo afkaygaan duco kaaga curiye caadilkii dhibkaahay way dheer tahay saalaay waxay tilmaamaysaa beijiska labaad ee heestu in haddii qofku uu welcaasi oo kaleyahay uu nolosha ku cadimayo aad iyo aad waa hagaag heestaasi aynu ka bogano camuudlayga beeraay jiidhkiiyo codkaygiiyo maqalkiyo codkayga cirsiga laxaadkiyo aragga u ciidnaay cirsiga laxaadkiyo araggan ku ciidnaa garashada cabiran iyo caqligayga keliyaay carfi lagu badhaadhiyo cawadayda nolosha garashada cabiran iyo caqligayga keliyaay carfi lagu badhaadhiyo awadayda nolosha caynaanka guushiyo cisigayga sharafta hanka ceebta diidiyo dameerkayga culane weligaha mudan ciil weligaha mudan cudur weligaha mudan ceeb weligaha mudan cayl ooyoy calooshiyo carabkiyo afkaygan duco kaaga uriye arabka waayaha ado waa masiibi caadilkii dhibkaahay oyo caadilkii dhibkaahay oyo
xasan buxulaab saalax qeybta koowaad ee waraysigeenan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan waxaan jeclaan lahaa inaynu kusoo gabagabayno heestan qof weynan yimo tihida biigkay qaadaana siday ku timi horta sahraay ujeedada heestu qiso dhaba maaha waa qiso malaawaal ah anigii iminka la idhaha maxamed siciid cabdi biike oo wada joogna ayaa facebook waa kan dadku sawirada soo geliyaan ay saabka u horumarayaan aad iyo aad iyo wararka iyo dee social media markaa imika dee saameyn xoogan buu leeyahay waxay soo horumaray qof soomaaliya oo sawir soo geliyey laba qof oo inay hindi yihiin aan filayo oo aada u gaboobay laakiin sawirkooda dareen jacayl ka muuqdo haya oo aada isugu qashooocsan
aada iskugu qushuucsan kadibna aniga b k baa isweydiinay warni horta jacaylkan iminkaunbaa dee loo heesaaye la da-yar yahaye marka la gaboobo maxaa la odhan lahaa laba qof oo isla waayeelay oo intay beri hore isjeclaadaan ay isguursadeen gaboobay, ha. b k baaba soo boodo yidhi warni horta se iga samee haye hees iga samee waan garta laakiin hees maaha ku qusisa ama ku qotonta qiso dhaba oo dad la garanaya ku waxaan dhaca saw- haa Mhm.
waxaan se sawirtoon anigoo sagaashan jira ama sideetan jira oo yaasmiin aan isku gabownay war Mhm.
maxaad ku ammaani lahayd Haye.
maxaad odhan lahayd haa maxaan soo wada jirno nolosha wehelsoo ahayn maxaan laba u cabgaroo qulubta jacayl ku weyn xurmada ku waraadiyo maxubo ugu soo wangalay ahay mudardaba ahayd maxaan caashaqa warkiisa la soo marnay waayo badan ma jiro wadka ruux hortii waa yeel ka noqdaa xobiga waktigii quruxdaad lahayd hadduu cimriwiiqay oo dheehii wejigaagu tegey qof weynaan yimati ama sagaashan jir ama gabow ama ciir anigoo idayatuunlaleedhayjiibahaan maxaa soo wada jirno nolosha weelsoo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayli ku weyn umada ku waraabi oo muxibo ugu soo wanqalay ahay wadanaba ahayn maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan
marka een, heestaasina waxay ugu dambeysay barnaamijkii qaybtan anaa macasalaameynaya shacabka kala duwan ee v o a ku xiran waxaan leeyahay saa idaacadda ugu xirantii managna idinku sii xirannahay sahre iyo howlwadeenadana waan salaamayaa aad xisaa maaha aad iyo aad baanu kuu salaamaynaa annaguna xasan dhuxul laab saalax guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkani waa naga intaa waxaanu idinkaga tegaynaa heestaa si aad maqlayseen ee qof weyn ani iima tihid ereyada xasan dhuxul laab saalax iyo codka fanaanka maxamed siciid cabdi b k tan iyo kulantideena dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
wadiniya maleswaalina tahay waaya arag iskaygani waa kuro taniyo waagaan ku rabay maxaa kugu weexday oo waraaqo jacayla qoray maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal war waaweyn kuugu dhigay ma jiro wadka ruux hortii waa yeelka noqdaa xubbiga iyo quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid
waxaan filayaa inaad heestaasi ku luqeynaya fanaanka codka macaan maxamed biki aad ka bogateen iyo weliba barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington oo ay noo soo diyaarisay sahre ciidla nuur